Sacde. gobolka ontario ee dalka canada waxaa ka dhici doonta bilowga bisha juun ee sanadkan doorashada guud oo ay ku tartamayaan xisbiyo kala duwan marka laga soo tago doug ford oo ah madaxa xisbiga conservative-ka ee hadda talada haya andrea horwath hogaamiyaha xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee n d p ayaa ka mid ah kuwa ugu cadcad ee loo saadaalinayo kursiga ugu sarreeya ee gobolkaas haddaba xisbiga n d p oo ka sokow in soomaali badan ay xubno ka yihiin sidoo kale uu ka mid yahay xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario ayaa maalintii labaad u socda shir labadii sanaba mar ay qabsadaan wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji ayaa weydiiyey xildhibaan faysal xasan oo ka qaybgalayaasha shirkaasi ka mid ah wax uu ku saabsan yahay kulankooda
labadii sanaba mar waxa aanu qabsanaa convention oo policy convention ah oo lagaga doodo barnaamijyada iyo qorshaha iyo waxyaabaha ma garanaysaa ayay xisbigu uu maaragtay isku raacayo convention ahaan waxaan kaloo aan ku dooranaa madaxweynaha xisbiga waxaan ku dooranaa golaha dhexe xisbiga guddiyadiisa iyo maaragtay iyo iyo hogaamiyaha laftigiisa oo aan go-aamino inuu maaragtay la siiyo cod confidence ah si markaas uu shaqadii u sii wato marka waa mid markaas sanad walbaba labadii sanaba mar aan qabsano conventionka marka sanadkan maadaama maaragtay aanu la kulanay covidkii waxay noqotay marka inuu noqdo mid maaragtay digital ama virtual ah marka kaas ayaan maaragtay maanta ilaa berina ugu socon doonaa waa tahay xildhibaan faysal waxaad tihiin xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee gobolka ontario maxay yihiin waxyaabaha aada soo bandhigteen ama aada meel mariseen xisbi ahaan iyo ka xildhibaan ahaanba saddexda sano ee lasoo dhaafay xuseen waa la socotaa waxa aanu nahay xisbigii ugu ballaadhnaa uguna tirada badnaa ee mucaarad ah uu gobolkani uu hore u arko waad la socotaa hogaamiyahayaga andrew horvard iyo dhammaan xubnaha xildhibaanada ah ee maaragtay doorashadii hore ku guuleystay ee baarlamaanka ku jira waxa ay yihiin kuwo runtii aada iyo aada maaragtay u dagaalamay dabcan waxaan ka hadli karayaa bal marka ugu horeyso waxyaabihii anigu aan qabtay tusaale ahaan oo kale xaafadeena oo la socotaay oo dhibaato weyn ayaa ka haysatay arrimaha iskuullada oo kale waan ku guuleysanay iskuulkeenii gubtay ee york memo in dib loo dhiso oo maaragtay siduu ahaa haddana lasii ballaariyo taasna dhismihiis way bilaaban doontaa iskuul kaleo isna iskuulkan catoliga ah ee san bernardna ma uusan lahayn jim caruurta ay ku ciyaaraan iyo daycare laftigeeda taasna ma garanaysaa waxa aan maaragtay aan ku guuleystay in dib loogu dhiso iskuulkaas oo la socotaa iskuulkii kale isna nelson boyle isagana waxay doonaya inay iibsadaan oo maaragtay nimankan developerska ah ay la wareegaan taana waa anigii ka hortegay maantana iskuulkaas ardayda catoliga ee elementaryga ayaa ayaa isticmaalaya marka waxyaabahaasna waxay waxyaabihii guusha lahaa sidoo kale waad la socotaay waa anigi ku guuleystay baarlamaanka inaan mahor dhigo somali heritage week oo ah taariikhiyan gobolka ontario looga dabaaldego toddobaadka uu ka bilaabanayo shan iyo labaatanka juun ilaa iyo kooda julaay oo runtii qiimo weyn ku leh dadka qowmiyadda soomaalida taas oo ay maaragtay ay tahay mid ay ku faani karaan oo maaragtay waxyaabo badan oo gobol ahaan aan u qabanana way jiraan oo aada iyo aada maaragtay muhiim u leh marka way fara badan yihiin laakiin waxaan ku highlight gareeyey waxyaabihii ugu waaweynaaye anigu aan dagaalka ugu jirayn ergoyn ayaa xaafad walba ka dirteen oo ka qeyb galaya shirkiina soomaalida ka tirsan xisbigiina n d p kaalin intee leeg ayay ku leeyihiin ka qaybgalka shirka waa runtaayo waad saa la socotidba xaafad waliba waxa ay xaq u leedahay delegates delegateskaasna wuxuu ku xiran yahay tirada membershipkooda inta xubnaha xisbiga ka ah runtii xaafadayada maaragtay sanadkan delegation baan u dirnay laba ah wiil iyo gabadh kuwaasoo maaragtay conventionkan qeyb lixaadle ka ah delegationkayga nagu soo hagaageen waxay ahaayeen labayo toban marka taasna waxa weeyaan labada sane soo socotana waan rajayn doonaa delegationku inay kasii ballaadhaan oo ka tira tiradoodana ay kordhi doontaan rajayn doonaa ugu dambeyntii doorashada guud ee gobolka ayaa dhici doonta bartamaha sanadkan haddii aad ku guuleysataan doorashada maxay tahay waxyaabaha idin horyaala ee aada isleedihiin waxbaad ka qaban doontaan oo ay dadka reer ontario faa'iido ugu jirto xuseenow doorashadan soo socota waa doorasho muhiima ah marka waxaan rajeynaynaa in dadku ay si wacan oo xoogan ay usoo baxaan oo ay noo taageeraan si aan wax uga qabano arrimaha aqalada arrimaha auto insuranceka arrimaha child careka arrimaha shaqala-aanta arrimaha iskuolka waxaan u baahannahay nacaybkan xoogan ee hadda sii kordhaya ee maaragtay dadka laga tirada badan yahayna sidaan usoo afjari lahayn tallaabooyinkaasoo dhanna waxaa loo baahan yahay in la qaado xisbiga keliya qaadi karayana xuseen waxa uu yahay xisbiga iyaga taas ayay muhiimad gaar ay u leedahay
xildhibaan faysal xasan oo magaalada toronto ugu warramay wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji haatanna kusoo dhowaada heesta xurma iyo